halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aannu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo o r g
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda maanta oo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha lixaad ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka qodobada aad idaacaddeenna maanta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah toddoba kun oo qoyi soo barakacayaala ayaa helay sharciyo dhulka ay degan yihiin magaalada baydhabo muddo laba maalin ah dad iyo gaadiid ayaa ku xayiran deegaanka bancaddaha ee galbeedka gobolka sanaag waxaad kaloo idaacadda maanta ku maqli doontaan barnaamijka dalandool ee aan uga hadalno halisaha tahriibka oo inooga imaanaya magaalada garowe waxaana uu ku saabsan yahay saameynta dhallinyarada uu ku yeeshay tahriibka waxaad kaloo aan barnaamijkeena ka marnayn xubinta qiimaha xoolaha waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha iyo qodobo kale oo xiise leh balse marka hore kusoo dhowaada warka oo inoo aqriyo waryaheenna cabdiraxmaan tayasiir
hay-adda qaramada midoobey ayaa khamiistii toddobaadkan xaqiijisay in toddoba iyo toban qof lagu dilay guryo gaaraya boqolna lagu gubay gobolka daarfuur ee dalka suudaan howlgalka qaramada midoobey iyo midowda afrika ee gobolkaas ayaa sidoo kale sheegay in shan iyo toban qof oo kale lagu dhaawacay rabshadaha oo u dhexeeya dadka xoolo dhaqatada ah iyo kuwa deegaanka rabshadaha ayaa ka dhashay qiimo koror ku yimid raashinka lagu iibiyo suuqa tuulada dileej ee daarfuur walaac weyn ayaa hareeyey mustaqbalka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka qaxootiga falastiin oo hadda wajahaysa dhaqaale xumid daran ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan wadahadallada caalamiga ah ee lagu magacaabo jason greenblat ayaa eedo u jeediyey hay-adda oo dhowr jeer oo hore ay eedeysay israa'iil eedeymaha oo jason uu ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxa uu uga sii darayaa dhaqaale xumida haysata hay-addan oo hormuud u ah gargaarka qaramada midoobey ee dadka falastiin hay-adda ayaa kaalmaysa boqolkiiba afar iyo toddobaatan dadka degan khaza iyada oo sidoo kale howlo gargaar ah ka fulisa daanta galbeed iyo jordan oo ay ku nool yihiin malaayiin qaxooti falastiiniyiin ah hay-addu waxa ay qaxootiga falastiin siisaa gargaar cunto iyada oo sidoo kale maalgelisa dugsiyada waxbarashada ee carruurta falastiin hay-addu waxay dhaqaalaha gargaarka ka heshaa dalalka ku bahoobay qaramada midoobey laakiin maraykanka ayaa joojiyey dhaqaalo uu siin jiray agaasimaha guud ee hay-adda qaramada midoobey ee gargaarka falastiiniyiinta mathias shameel ayaa ka digay in hay-addu ay awoodi weyso inay dib u furto dugsiyada waxbarashada ee hadda fasaxa u xidhan dhaqaalo xumida awgeed kow iyo lixdan qof ayaa ku dhintay saddex boqol iyo konton kun oo qofna waa laga soo badbaadiyey daad ka dhashay roob mahiigaan ah oo ka da-ay gobollada koonfurta iyo bartamaha shiinaha roobka ayaa sidoo kale dumiyey sagaal kun oo guri wuxuuna xaaqay dhulbeereed ka badan saddex milyan oo higtar iyo bar wasaaradda maaraynta xaaladaha deg dega ah ee shiinaha ayaa sheegtay in roobka mahiigaanka ah uu dhaliyey khasaare dhaqaale oo ku dhow laba bilyan oo dollar warka redio ergo ee arrimaha bini'aadanimada waa naga intaas wararkeenna iyo warbixinadeenna oo maqal iyo qoraalba leh waxaad ka heli kartaa barta aynu ku leenahay internetka oo ah radio ergo dot o r g sidoo kale baraha bulshada ay ku xiriirto ayaad naga soo raadin kartaa oo aad nagala soo xiriiri kartaa adigoo nagu raadinaya at radio ergo aan dib idinkugu celiyo cabdifataax maxamed mukhtaar iyo qaybaha kale ee idaacadda aad ayuu u mahadsan yahay cabdiraxmaan tayasiir aan ku bilaabay magaalada baydhabo toddoba kun oo qoys oo barakacayaal ah ayaa helay sharciyo dhulka ay degan yihiin siddeedii bilood ee lasoo dhaafay dadkan oo ku nool konton iyo afar xero oo ku yaalla magaalada baydhabo iyadoo arrintan ay gacan ka siisay dadka barakacayaasha ah maamulka dowladda hoose ee baydhabo iyo hay-adda n r c warbixintan waxaa inoo eegaya wariyaha raadiyow ergo magaalada baydhabo uga soo waramo muxiyidiin xasan xusne toddoba kun oo qoys oo barakacyaal ah ayaa helay sharciyo dhulkay degan yihiin siddeeddii bilood ee lasoo dhaafay dadkan oo ku nool konton iyo afar xero oo ku yaala magaalada baydhabo iyadoo arrintan ay gacan ka siiyeen dadka barakacyaasha ah maamulka dowladda hoose ee baydhabo iyo hay-adda n r c waxaan booqday xerada barakacyaasha yaa rabbi waxaa deggan oo dhulka xeradan ay iska leeyihiin hadda boqol konton iyo toddoba qoys oo deggan xerada kana mid ah dadkan sharciyada lahaanshaha dhulka la siiyey qoysaskani waa kuwii ku soo ceertoobay abaarihii jiray labada kun iyo lix iyo tobankii ilaa labada kun iyo toddoba iyo tobankii markaba cali abuukar waxay ka mid tahay qoysaskan helay dhulka muddo saddex sano ah oo ay baydhabo barakaxa ku ahayd toban jeer ayaa laga saaray dhul ay ka degtay xeryo kala duwan oo magaalada ku yaala hadda wax walaac ah kuma hayso in laga saaro meel dambe oo ay degan tahay waxayna ku faraxsan tahay sharciga ay heshay sadege isadahaminga tabankola yaa irindle inteegnay kolkii afaraad yaa an ersiin koyti yeedya isabarti magi ooqaadi iqorti inweerti boqol iyo afarto lama boqol iyo afartungaysiidi beese eh afartun kolka waa isiidi lamada boqolna adana kolka waa isiidi dhulkunga ka gadadi inteen intaana ka gadadi oon intaana kooy ilaahaya mahadle maynka mahadiya ilaahayanka mahadiya an ersiyanka mahadi da mayd laynahaaya oon i baaha laynahaaytamaa dhulkii guuris guuris inay walaalasay manahaay welwelkaas ma qobn sadow ruba aa ku laha haa nuskii boos
markaba qoyskeeda oo ka kooban kow iyo toban qof waxay ahayd xoolo dhaqato abaartii labada kun iyo lix iyo tobankii ayaana soo ceertaysay iyadoo ka soo barakacday degmada qansax dheere ee gobolka baay waxaana dhulka la siiyey uga dhisan laba aqal oo cawshado ah deegaankaas oo baydhabo kaga yaal dhinaca koonfureed una jirta shan kilomitir bartamaha magaalada dadkan barakacyaasha dhulka ay heleen waxaa uga dhisan guryo ka samaysan cawshado waxayse u arkaan guushay gaareen inay ka nasteen barakicintii joogtada ahayd ee lagu hayay iyadoo xeryo dad barakaca ay degan yihiin oo laga saaro dhulkaas ay si joogta ah uga dhacdo magaalada tii ugu dambaysayna ay dhacday bishii lasoo dhaafay arrintan dhulka loo sharciyeynayo barakacyaasha waxay qayb ka tahay dadaalada xalka waara loogu raadinayo kumanaan qof oo barakacyaal ah oo ku sugan gudaha baydhabo dhulbixintan oo soo bilaabatay labada kun iyo toban iyo toddobadii guddoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin oo ergo la hadlay guddoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin oo ergo la hadlay ayaa sheegay in doorka maamulka arrintan kaga aandan ay tahay sidii barakacyaasha guurguuritaanka badan lagu samaynayo meesha ay uga baxdo iyadoo tanina ay tahay xanaan dadkani magaalada ula qabsan karaan haddii ay helaan dhul ay leeyihiin
walaa usudegmayba usuleymeyba yaa yaa tilmaamas talmamayba maymeelka maymayba guurguurki badanay omayba kaamkan madinta la deji dhul shaksi hay lanki bardhushihan baahde ku guur oo guuraley bar hadin meelo kala day guurguurki badanay mayba yaa meelo mayba ka bahe dadka marka maynagda mayba dad omayba dhursho iyo le waa mayba lanshar yaa waana deg mayba yaa nagden wali mayba ilaahay inshar mayba meelo ku sugaan sababtee waan arantamay mayboa qiibyooyinka qaadaas maybo arrimaha maybo halka waar lankasa maybo ya ya qiibyooyinka qaadaas waana maybo maarayse maadaama yo dhulna lisi lanshar yahay gurin lanka dhisi maybo waxyaaba maybo oo nolol binaadinka maybo ka tiirsanta maybo ya kamid marka aragaydan failahayd maasha allah dadka xeradan degan qof kasta wuxuu bixiyey saddex boqol iyo labaatan doolar oo loogu iibiyey dhulka iyadoona ay ka caawisay ha-adda n r c muumine axmed cali waa toddoba iyo afartan sano jir qoyskeeda ka kooban lix ruux deegaanka awdiinle ee degmada baydhabo ayay ka soo barakacday halkaas waxay ku ahayd halkaas waxay ku lahayd dhulbayreed balse xaalad abaar ayaana soo barakicisay waxay deggan tahay xerada barakacyaasha elboy oo ku taalla duleedka koonfureed ee magaalada baydhabo oo ay degan yihiin qoysas dhan boqol afartan iyo afar qoys waxayna la baxday lacag dhan boqol doolar oo qoys kasta xerada degan dhulka iibsadeen ku darsaday kadibna sida loogu shaaciyey dhulka iminka ay leeyihiin waxaa loo shaaciyey inay iyada leedahay afar mitir oo balac ah iyo shan mitir oo dhirir ah waxayna ergo u sheegtay inay ku faraxsan tahay inay deegaan ku yeelato magaalada baydhabo waxayna rajaynaysaa in mar uun ay ka dhisan doonto guryo adag oo jiingado ka samaysan maadaama hadda aqalo yaryar oo cawshado ka samaysan ay uga dhisan yihiin bahalunghe dhulkaka latin layna ninsi ha inti una lanana ninsi Sax.
waan in arsi layna siidi ha hadda gornyama sheegnay suuga angwida Sax.
hooba koob shaaya kagala hakagadade kobluma guri kor walbaan aragaan ada reesaasa kana noolada hoyn kas meelas ba aweentaas ka hirin dhulkoo kale inta jara ada sadimeelada haku guurni kan afarnin kahay unamalahaynamay oo guurilaybanana ere guuri hornaadanilay hadda ilaahay ama hadla gaboobnay degni dhulkaano degagna hadda malnoo guuriyaw tanga qabna may intan kanagadan inta baa degnay beer minjeedna beer manahaayta haa wali intan degniya qabna aad ilaahay ama hadla inta lay nololka sigu weyn lacagta barakacayaashan degan kaamka yaa rabbi dhulkan ku iibsadeen ayaa gaaraysa lix iyo toban kun iyo shan boqol oo dollar qoys kasta xeradaas degan waxa uu bixiyey lacag dhan saddex boqol iyo labaatan dollar cabirka dhulka xeradan waa lix iyo toban boos iyadoo halkii boosna ugu fadhiyo kun iyo shan boqol oo dollar sida uu ergo u sheegay guddoomiyaha xerada yaa rabbi jaarle xuseen cali sidoo kale xerada labaad ee elboy ayaa qof kasta degan wuxuu bixiyey lacag dhan boqol dollar lacagta guud ee qoyska halkan degan dhulka uga fadhiyo waa afar iyo toban kun iyo afar boqol oo dollar qof kasta waxaa ku soo aaday cabir gaaraya afar mitir oo gudaha ah iyo shan mitir oo dherarka ah dadka xeryaha dhulalka loo shaaciyey degan way ku adag tahay inay awood u yeeshaan inay guryo jiingado ka samaysan boosaskooda ka dhistaan qaar ka mida dadka waxay dhowrayaan fursado hay-adaha uga dhisi karaan mar un guryo jiingado ka samaysan maadaama dhulka iyaga leeyihiin halka qaar kalena ku fakeraya inay dhisan doonaan haddii ay reerahooda iyo hay-adaha ay lacago ka helaan yuusuf siidow cali waa ku-xigeenka guddoomiyaha xerada yaa rabbi mar aan la kulmay waxa uu ii sheegay in ay horay marka la barakiciyo aqabkooda la boobi jiray qaar ka mid a dadka xerada jirdil ay kala kulmi jireen deegaanka awdiinle oo soddon kilomitir baydhabo u jirta ayaa laba sano iyo bar ka hor ka soo barakacay nolol ahaan ayuu sheegay in hadda xerada ay liitaan walka guuri jiri walna barakaci jiri ee sakaste hadna ee soo bi jiri walna ee gacmaysaday walna barakaciyay ilaa hay-adda nrc dhulkan nin gaddi oo la agdangan siidi kabacda sabar loogadang nin goyti la aglaante walna barakaciya walna mashguulya ma aragna ayaa lehna maagda nin sharciyay la aglaanga ninka sharciyayta ka mahadsanta haddana may ku codsadaane intii dadaalkiiya nin gobata nin sii laba laab dadaalkaas kaasku badan nin gobat haddii alleerah doorka maamulka dowladda hoose ee degmada baydhabo ayaa ah in marka hore ay xaqiijiyaan lahaanshaha dhulka in barkacyaasha loo fududeeyo in sabarloogooyin ay helaan sidoo kale doorka hay-adda n r c ayaa iina ah in wax kasta oo dhaqaale ku baxaya ay u fududayso dadka barkacyaasha ah muxudiin xusni raadiya ergo baydhabo
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha raadiyo ergo muxiyidiin xasan xusni halka aad weli nagala socotaanna waa raadiyo ergo haatanna ku soo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha magaalada guraceel waxaa qadka toos ugu jira wariyaha raadiyo ergo cabdirasaaq hersi haajirow soo dhowow cabdirasaaq waxaad inooga warbixisaa waxa maanta lagu kala iibsanayo xoolaha
waa mahadsan tahay cabdistax Een, maanta heerka koowaad ee haddaan ku bilaawno suuqa ariga ee degmada gurceel oo isbedel uu ka jiro maanta markii aan tegana ee maalmihii hore oo xilligii jilaalka lagu jiray ee ka duwan oo suuqu xoolo fara badan la keenay ayaa een, jilaalka lagu magacaabo nuur jaamac maxamuud oo aan eh, la sheekaystay waxa uu iiga warbixiyey heerarka kala duwan ee qiimaha eh, suuqa ee maanta ka jooga arigu haddii aan ku bilaawno ariga heerka qaliinka ah eh, qaliinka heerkiisa koowaad maanta wuxuu ahaa afartan dollar heerkiisa labaad soddon iyo shan dollar heerka saddexaad ee qaliinka eh, waxaa la kala siisanaya ariga maanta degmada guraceel eh, soddon dollar oo lacaga ariga dhoofka ah heerka koowaad maanta waxaa la kala siisanaya gacanta hore ama heerka koowaad toddobaatan iyo shan dollar heerka labaadna toddobaatan dollar heerka saddexaadna waxaa la kala siisanaya ariga dhoofka degmada gurceel lixdan iyo shan dollar haddii aan u nimaadno ariga dhaqaalka ah heerka koowaad maanta waxaa la kala siisanaya degmada gurceel shan iyo afartan dollar heerka labaadna waxaa la kala siisanaya afartan dollar heerka saddexaadna maanta waxaa suuqa degmada gurceel ariga dhaqaalka uu ka marayaa shan iyo soddon dollar marka heerarkaas kala duwan ariga marka laga soo tago nuur jaamac maxamuud oo ahaa dilaal kamid a dilaaliinta suuqa ariga degmada gurceel ayaa iga warbixiyey isbedel ku yimid heerarka sida dhoofka iyo heerka ariga dhaqaalka oo kale waxaana uu yidhi nuur
wax badan baa isbedel ku yimaadeen xoogaha ariga oo dibaaxa ayaa hoos u dhacay xoogaa soo batay ma garata haye xilligiisii xoogaha uu ka soo batay xilligii shidaalka wuu yaraa arigu waxa weye arigu wuxuu ahaa ari dibaaxa wuu yaraa ma garata waa gartay hadda laakiin roobka xoogaha wuu badan yahay ariga dibaaxa waa gar marka wax saro kac sameeyey ma jiraan qiimaha wax saro kac sameeyey waxa weye waa jarka haye maxaa ku kordhay waxaa ku kordhay lacag badan ku kordhay alugu toddobaatan lixdan iyo shan aa la gadi jiray ma garata shidaalka haye hadda waxaa la gadaya toddobaatan iyo shan ayaa la gadaya ma garata waayahay marka wax hoos u dhacay ayagana waa ariga dibaaxa unbaa hoos u dhacay wax kale hoos uma dhicin ariga kale waa fiican yahay maxaa ka dhacay kaas waxaa ka dhacay ariga ne adigu neefkii afartan la gedi jiray waxaa la gadaa hadda soddon iyo shan neefkii konton la gedi jiray waxaa la gadaa afartan neefkii lixdan la gedi jiray waxaa la gadaa konton ma garata kaasi wuxuu ahay nuur jaamac maxamuud oo kamid ah dilaaliinta suuqa ariga degmada gudceel haddii aan u wacno dhanka geela cabdistaaxu maanta heerka koowaad dhaqaalka waxaa la kala siisanayaa kun iyo saddex boqol oo dollar heerka labaadna waxaa la kala siisanayaa geela heer sagaal boqol oo dollar heerka saddexaadna waxa uu ka marayaa degmada gurceel geela dhaqaalka ah toddoba boqol iyo konton dollar haddii aanu geela qaliinka ah heerkiisa koowaad maanta degmada gurceel waxa uu ka marayaa lix boqol oo dollar heerka labaadna waxa uu ka marayaa shan boqol iyo konton dollar heerka saddexaadna waxa uu ka marayaa afar boqol iyo siddeetan dollar geela dhoofka ah heerkiisa koowaad maanta degmada gurceel waxaa ka marayaa toddoba boqol oo dollar heerk heerkiisa labaadna lix boqol oo dollar halka heerka saddexaad ee ugu dambeeya uu ka marayo shan boqol iyo konton dollar sida uu inoo sheegay cumar xaaji oo isna ka mid ah dalaaliinta suuqa geela ee degmada gurceel aad ayuu u mahadsan yahay cabdirasaaq xirsi haajirow halka aad weli nagala socotaanna dhegaystayaal waa raadiyo ergo haatan kusoo dhowaada barnaamijka dalandool ee aan uga hadalno halisaha tahriibka waxa uu ku saabsan yahay dhallinyarada saameynta uu ku yeeshay tahriibka hadday noqoto xagga shaqada hadday noqoto xagga waxbarashada iyo waxyaalahaas waxaan kaloo dooda oo inooga imaanaysa magaalada garowe ku eegeynaa puntland qulqulka dhallinyarada ka tahriibta hadda waa sidee cabdiraxmaan maxamed xaaji ayaa magaalada garowe inooga soo diray doodan
kulan wacan dhegayste ku soo dhowow barnaamijka dalandool oo aynu uga hadalno halisaha tahriibta maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa dood aynu ku lafagurayno bal waxaa iska beddelay caqabadihii dhallinyarada ku khasbayey inay tahriibaan maadaama ay teeriya labada kun iyo toddobiyo tobankii hoos u dhacday qulqulkii dhallinyarada ka baxayay deegaanada puntland ee libiya u sii marayey inay yurub tagaan sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland waxaa kaloo dooda ku eegaynaa heerka ay la eg tahay khatarta ah inuu qulqulkii sii socon karo waxaa barnaamijka igala qaybgelaya cabdirasaaq axmed jaamac oo u ololeeya arrimaha waxbarashada islamarkaasna daraasad ka sameeyey tahriibta xilligii ay xoogga u socotay maxamed kawte cismaan oo hore usoo noqday xogayaha fulinta ee dowladda hoose ee degmada dangorayo ee gobolka nugaal halkaas oo ka mid ah meelaha lagu qabto dhallinyarada tahriibta u socda ee doonaya inay gacanka ka gudbaan deedna usii tallaabaan dalka liibiya ilaa qaaradda yurub wuxuu inala wadaagi doonaa khibraddiisa ku aadan arrintaas sidoo kale waxaa barnaamijka qaybka ah cabdirasaaq yuusuf faarax oo ah bare jaamacadeed una ololeeya arrimaha xuquuqda aadanaha waxaan ku bilaabi doonaa cabdirasaaq axmed jaamac waxaa jiray factor ka qayb qaadanaya in la tahriibo oo markaa la cuskanayay ama xarun ha ka ahaadeen ama yasnoq lakiin waxaa jiray caqabado la dareemi karay oo markaa muuqday sida in shaqa la-aan jirtay nolosha ay dhalinyaradu markaa ku sugan yihiin oo deegaanka ay raadinayeen nolosha ku haystaan maha nolol ka fiican inay haysteen qof saaxiibkiisa jira awaarnas wax loo yiraqaa taariibteeda waxaa la wacyigelin lahayd qofaa taariibaya wuu tegayaa xaggoo wuu tegayaa qof kale wuxuu ka qayb qaadanayaa marka wuxuu leeyahay wuu soo xayeysiinayaa factorkaasaa jiray maxaa iska bedela tusaale ahaan oo kale markaan sameeyo qodobka la yirahdo shaqa la-aanta marka la yirahdo labada kun iyo labiyo tobankii iyo labada kun iyo sagaal iyo tobanka deegaanka aan joogno shaqalaanta isku level maaha ama isku xad maaha xadka ay joogto waxaan dhihi karnaa waxbaa isbedelay isleedahay marka arrintaas waxaa dhalisay in waddadii la marayay ay xirantay taas ayaa keentay in dadkii dhallinyaradii ay fikradoodii wax ka bedelaan mise waxaa jira dadaaladii muddada lagu baaqayay in wax laga qabto ayaa tallaabo laga qaaday inkastoo dadaalada sida loo qorsheynaya aan wax looga qaban misena waxaa dhihi karaa waxaa sababaya isbedelka adduunyadu oo maalinba meel isku bedelayso labada kun iyo sideed iyo tobanka iyo laba kun iyo sagaal tobanka oo hal san udhacayso thinkigaygu aan fahar fahamkaygu isku mid meel ma joogin waxaana bedelaya waxa weeye environmentiga iyo aqoonta iyo technologiyada dadku sii dhexgelayaan iyo wixii hore wax laga dhaxlay outputka kasoo noqday dadkii taariibay oo aanaan la mahadin baa wuxuu sii dhiirigelinaya kuwo badan halkan jooga inay meeshooda ku shaqaystaan halkii ay lacagta badan lagaga bixin lahaa cabdirasaaq soo dhowo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo cabdirasaaq wax badan buu taabtay arrinta hadda jirtahay waxay tahay in shaqooyinkii oo kaleeto iyo waxyaabihii dhallinyaradu ay ka cabanayeen ee dhibaatada ku ahaa ee shaqadu ay ugu weyneyd shaqa la-aanta ama shaqa yaraanta in dhallinyaradu aysan helin fursado ay ku noolaan karaan oo waddankii ku joogi karaan in wax iska bedelayaan adiga arrintaasi ma kuu muuqata adoo koobaya waxaa kaloo ii muuqda oo iyaduna ayaan ka qayb qaadatay social mediada sababta ku tahay fideoyo laga soo duubay magafo dad garaacaya markii la arkay ay dadka arkeen waalidkiibaa waxay ku dhiiriday caruurtooda inay jaanisye u sameeyaan fursado shaqo ay u sameeyaan gaaridhan oo hadda waxaa jira la yirahda hooyo hayga tahriibin oo hooyooyinku ay u sameeyeen ama ay u gadeen wiilashooda si aysan u tahriibin mar haba ina magaciisa sheego lakin nucba urta ka mid hooyo hayga tahriibin baa la aan kaa dhex galo waxaa jiray fursado badan oo dhallinyaradu ay dayici jireen oo aysan qaban jirin ama shaqooyin tiro badan oo aysan dhallinyarada deegaanku rabin inay qabtaan tusaale ahaan shaqooyinka makhaayadaha shaqooyinka baabuur wadista laftarkooda iyo tagsiyada oo hadda a sheegay sidan ay kusoo biireen iyo shaqooyinka dhismaha ama shaqooyinka xirfadaha badankoodba arrintaas wax isbeddela ma kaaga muuqda iyada
isbedel baa ka muuqda ayaa la dhihi karaa waxaan ka taaban karnaa hadda waxaan macnaha xusi karaa dad dhalinyaro badan baan aqaana anigu oo tabakaayooyin furtay meherada yararoo ganacsi furtay small business samaystay iyo sidoo kale dhalinyaro badan oo maqaaxyaha ka shaqeeya oo markay arkeen dad soomaaliyad oo kaleeto maqaaxyihii ka shaqeyn oo iyaga lamid ah iyaguna ku dhiiriday inay maqaaxyaha ka shaqeeyaan waxaa jira dhalinyaro badan oo ku shaqeysta bahasha loo yaqaan bajaajta iyadana sidoo kale iyo tagsiyadii aan kasoo shekeynaya kulliba maxamed kawte waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaad ahayd xogeeyihii dowladda hoose ee degmada ee dangorayo markaad maamulaysay labada kun iyo sideed iyo tobankii degmada bal ka waran xogta tahriibtu see ahayd isbeddel noocee baa kuu muuqday maxaad is leedahay baa dhaliyey hoos u dhaca tahriibta ee ku yimi deegaanada puntland dhowr waxyaaboodba way dhaliyeen libiya dhibaatada ka dhacday koobay ka ahayd waxaa kale too jidhay waalidka oo aan awal ku baraarugsanayn inay ciyaalka u sameeyaan nin jahin oo iyaga laftarkoodu jahin u sameeyey cabdirasaaq wadani ayaan usoo noqonayaa cabdiraq waxaan rabaa inaan ku weydiiyo cabdirasaaq yuusuf wuxuu sheegay in uu jiro ama uu muuqdo in dhallinyaradii ay ku baraarugayaan inay shaqooyinkii xirfadaha ahaa iyo fursadihii badnaa ee ka jiray suuqa ay ka faa'iidaystaan adiga arrintaas ma ku muuqataa jira perception inagu aan ka qabno shaqada in la shaqaysto baa wuxuu ka duwan yahay meelo badan oo xataa soomaaliya lamid ah tusaalahaan oo kale koonfurta iyo waqooyiga perceptionka shaqada sidaan u aragna uma arkan iyagu waxay u arkaan fursad in laga faaidaysto fursaduna maxaa weye tusaalahaan o kale anugu maqaayad inaan geli karo maxaa la yidhaha theory iyo baa dhigan theoryguna uu sii soconaya
markaad fiirisid khatarta hadda sabab weyn baa jirta oo tahriibtu ay u yaraatay oo ah marinkii inuu xumaaday qaylo badanna ay yurub ka jirto khatarta markaa fiirisid in arrinta tana ay sii socoto haddii waddooyin kale la helo intee in la-eg bay kula muuqataa cabdirasaaq yuusuf waxay ila muuqataa inay dhici karto oo anytime oo tusaale ahaan hadda haddii ay wax iska bedelaan libiya oo kaleeto inay tahriibtu soconayso layskuma hayo oo ay sii soconayso
waa tay maxamed koote adiga ma kula muuqata arrinta ma is leedahay weli waa sii jiraysaa halis sidee wax looga qaban karaa marka wax looga qaban karaa waxa weeye in la sameeyo cabshaqtu ka hadlayay oo kaleeto meelihii farsamooyinka gacanta dadkii tuubooyinka la baro korontadii la baro waxbarashadii kaleeto asaasiga ahayd oo technicalka ahayd oo qofka uu ku shaqo tegayay ugu dambeyntii cabdisaaq yuusuf maxaa ku dari lahaa waxaan ku dari lahaa waxaan ka eegayaa dhinaca kaleeto oo ha attitude change in la sameeyo ama maskax bedel dadka laga bedelo iyo fikradda ay dadku ka aaminsan yihiin waxaa kaloo lagu bedeli karaa dad banaanka ka yimi oo tahriibta soo arka oo yurub wax ay tahay soo arko soo ogaaday inaan waxba olin soo arkay in iskuulaadka lagu martiqaado iyo goobaha waxbarashada iyo meelaha dhalinyaradu isugu yimaadaan oo iyaguna wacyigelinta ka qayb qaataan una sharaxaan wixii ay ku soo arkeen iyo dhibaatadii la kulmeen waa mahadsan yihiin cabdirasaaq axmed jaamac maxamed kowte cismaan iyo cabdirasaaq yuusuf faarax oo inagala qaybgelaya doodan barnaamijka waxaa isku soo dubreyday idinana socodsiinaya anigoo ah cabdiraxmaan maxamed ilaa kulan dambe nabadiino
cudurkan ebola waa cudur uu keeno noole ilmaqabata ah oo la yidhaahdo virus cudurkani maahan cudur hadda adduunka ku cusub cudurkani ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lixdii ayuu ahaa marka hore oo la helay ilaa iyo markaasna cudur dilaac ayaa ka dhici jiray wadamada afrika khaas ahaan billa caleyka taxadarka sameeya horta marka horeyse gaarsii qolooyinka caafimaadka ah ee arrinkaas ugu talagalay gaarsii in qofkaas uu ka yimid meeshaas qaraabada u badbaadisid qoyska u badbaadisid waa khasab qofkaas in la geeyo rugta caafimaadka oo daryeel loo bilaabo haddii aad qarsatid soomaalida waxaa tiraa waxaad qarsataa waa ku qurunsadaa waxaadan ogaataa adigana inuu kugu dhacayo guriga dadka joogay uu ku dhacayo sababta waxa weeye haddaada taxadirka u baahnaa oo ahaa inaad maskigii gashatid indhihii daboolatid had iyo jeer gacnaha saabuun ku dhaqatid qofkaas aad karantiishidoo meel gaara a ku haysid dharka uu asugu saxaradii wuxuu ka gaareen aadan adigoon goloviska gacmogashiga loogu talagalaaqon macnaha taxadirkaasi hal meel hadduu ka khaldamo waxaad ogaanaysaa qoysku gaarayaa qaraabadii soo booqatuu gaarayaa wadanka dhan buu ku faafahaya marka taxadirka koowaad waxaa la rabaa qofka inay horta ku sinaato oo qofka hadduu meeshaas ka yimid uu sheego oo asagu uu karantiilkii la gelsho qofka labaad wax weye qoyska hadday arkaan ayaguna degdeg inay u geeyaan qofka calaamadahi haddii lagu arko waa in goobta caafimaadka la geeyo taas waa qodob qodobka labaadu jira waxa weeye dadweynaha soomaaliyeed waa inay kalsooni ku qabaan shaqaalahooda caafimaadka waa inay shaqaalahooda caafimaadka ay la shaqeeyaan haddii kale waxa weeye cudurkaani waa cudur la dilhaya haddii qofkaas uu dhinto waa in shaqaalaha ay dadkeenu kalsooni ku qabaan shaqaalaha caafimaadka ee loo tababaray habka loo duugo loo diyaarsho qofkaas meydka ah waa inay ogolaadaan walaalayaal waxa weye habka annagu waan isticmaalnaa waan meydka u dhaqnaa waan meydkeena u duugtanaa runta waxa weeye khatar weyn weeye khatar weyn weeye oo u baahan in gadaal loo fiirsho khatar weyn weeye oo u baahan inaan taxadir xoogla ka samayno war cudurro badani oo qofka u dhintay qofka dhaqahaya iyo dadka duugahayuu u soo gudbaa kamana warqabno walaalayaal kan waa ka gedisan yahay kan waa mid hadduuna soo dhex galo khatar weyn oo keena
ilaa iyo soddon gaari oo isugu jira kuwa ay saaran yihiin shicib iyo kuwa qaada raashinka ayaa ku xayiran deegaanka bancaddaha ee galbeedka gobolka sanaag haddaba dadkaas waxaa ka mid ah wariyaha raadiyo ergo maxamed saalax oo laba maalin ku xaniban meeshaas awal xaaji oo ka mid ah darawallada gaadiidkooda uu ku xaniban yahay deegaankaas ayuu ugu horreyn weydiiyey wariyaha raadiyo ergo inta maalin ay ku xaniban yihiin meeshan iyo sababaha ay u xayiran yihiin
halkan waxaanu nimi rabadaan oo ay ka hadhisan tahay shan casho markaa bishii labaad waxaan leeyahay bishii shanaad ayaa markaasii dhammaanaysay intii bishan waanu joognay bishii horena qayb baanu ka joognay allahu mustacaan intaa roob baana xanibay rarkii iyo wixii aanu isnay halkaasaan la taagannahay iminka muddo shan iyo toban casho gaadhaysa ayaan halka taagnayn xagee kasoo rarat waxaan kasoo raray dee meesha la biligoodan kasoo raray caawimaan siday raashin caawimaa baan siday aniga ulana maahay dhowr gaari baan nahay ilaa shan gaari ilaa lix gaari halkaasaan ku xanibanahay halkaasaan ku xanibanahay wax gargaar iyo wax dowladda ka socda iyo cid socota iyo cid kale oo waddada maxaan ku leedahay wax ka qabanaysa midna maanaan arag
waayahay bal waxaa ka warantaa muddada intaa leega halkaa ku xanibnaydeen ee lix iyo tobanka ciso cisho gaadhaysa sidaa id ii sheegtay waxaa halkaa u taagnaydeen maxay ahayd waxay ahayd dee roobab naxanime iyo daadad soo dhacay dabadeed meel yar adigu aan saa u weyneyn oo xoogaa la eeg oo ayaa go'day cara tuurkii go'day marka waxaan u qayshanaa cid noogu dhoweyd caynaba bale saaib ku-xigaalku halkan uu noogu yimi isagoo cagaf wada ilaahay amarkii wuxuuna yidhi bala saabku iyo tiimkiisii la socday waxay nagu yidhaahdeen waxaa loo baahan yahay shidaal annaguna muddo badan baanu taagnano dee masaariif iyo nidaam iyo qarash iyo waxbaa nagu socday waxaanu ka codsanay markaa ninka bala saabka bale saab ku-xigeenka caynaba nuur qaasin qodax in uu maxaan ku dhahdaa aanu gaawaradayda shidaalka uga shubnay cagafta okay ilaahay dee amarkii uu arrintaas uu xaggiisa ka socon weyday wuxuu yidhi shidaal iyo qarash iyo lacag baanu soo galay lacagtaasaa laydinka doonayaa may suura gelin inuu meesha waaye imse gaadiid baa indhahaaga ku aragtay oo ama halkan ha ku xanibnaadeen duleedada meelaha u dhow dhiiriga ama inta ku jirta waa qiyaasi karta
horta halkan iminka waxaan ku taaganahay tirada waan ku tusi karaa in yarbay xagga ay naga xigaan dhowr iyo toban gaari baan ku taagan oo raran weliba kuwa xamuulaa qaar shidaal sida qaar qudaar sida qaar raashinkii kale ee caadiga ahaa sida qaar bagaash sida wadarka kataa dhinacan ay naga xigaan oo taagan yihiin maqaaxidan hadda meesha yar dhinacan magaalada naga xigta ayay ku wada yaaliin marka baabuurtu tiradoodu hadda dhowr iyo toban baan ku taagan waa inta ku jirta iyada maxaa soo aragteen haddaa dhowr jeerna meesha tagtay
waxaa ku jira iminka afar gaari afarta gaari de jayga wax loogu talagalay in laba gaari isku dhaafto marka afar bay isku dhinac jiraan
meel laga maro male meel laga maro male hadda gaari warda yar waa kuwa halka taagan waxa weeye meel ka dhaafaan bay waayeen basaskii iyo qoladii maxaan ku dhahdaa bari iyo galbeedka iyo kuwa daala la yidhaahdo hargeysa la cargaaba ka shaqeeya waxay sameeyaan iyagu xaggaana gaaraha soo istaaga kii cargaaba ka yimaa dhinaca shay soo istaaga kii galbeed ka yima dhinacan soo istaaga oo saasay ula kala noqdaan rarka oo dadka la kala kala qaataan oo gaarigii hargeysa burca ka yimina qaybta sako intuu dadkii soo gudbiya la noqdaa kii cergaaba ka yimin xaggaasuu qaybtii burca laga keeno isna kala noqda marka ayagu caynkaas ay shaqeynaya maalmaha dabcan waxaan joognaa gobolka saraar waxaa la dhahaa waa halka gobollada somaliland kala badha dhulkii oo dhan xaggu ina ka jira gaadiidleydina halka ku xanibantiin maxaa u malaynaysaa bulshada intaa la eg ee gobolladii dhinacaas u dhan jirta saameyn intee leeg bay ku yeelatay maadaama oo rarkii iyo maciishadiiba halkan ay ku xaniban tahay qaarkoodna aysanba dekadii kasoo bixin wallaahi waxaan odhan karaa horta somaliland waxa la yidhaahdo takla barkii baanu joognaa anugu waxaan fikir ahaanaan cabiri karaa somaliland waxay ka shaqeysaa galbeed waayo hadday ka shaqeysa halka waa iman lahayd way danayn lahayd kaydkaasi usuu kulman lahayd cagafyaa jira waxaan ku yidhi deiskargooyin baa jira wax badan dowladdu leedahay baa jira ma fahamti marka waxaan odhan karaa anigu somalilandba gebigeeduba marka burcala dhaafunba somaliland ay noqonaysaa idinku ma la hadasheen gobolkii hadday noqoto ceergaabo iyo tanburcabo idin dhow in badan waxaan la xidhiidhnay xitaa wasiirka arrimaha gudaha waanu la xidhiidhnay qolada gaadileeda wuxuuna yidhi waxaan la hadlayaa wasiirka howlaha guud iyo qolada waddooyinka horumarinta ee waxaa ka shaqeeya adigu rogooyin iska soconaya ayaa halka noogu yimi oo xaggaa laga soo diray galbeedka oo iyagu cergaabo ku socday ku socday celaf weyn oo kuwii waddooyinka ka shaqayn jiray ah iyaga laftooda waad arki kartaa way ku jiraan laba iminka iska rogo oo kuwa dowladda maaragtay chiniiska ah ayaa ku aasan meelahan halkan horteennaa ee baabuurta waday ka xaniban tahay marka wax dhaqdhaqaaqa iyo wax waxaan ku dhahdaa ee waxqabada wasaaradda howlaha guudna kamaanaan arag qolada wakaaladda waddooyinka horumarinta waddooyinkana kamaanaan arag saasaan u taaganay waayahay bal ka waran deegaanka muddadii aad joogteen ee dhibaatooyinka marka laga yimaado gaarigi inu xaniban yahay waxyaabaha kale ee nolosha hadday noqoto dadka kale iyana socotada ee basaska hadday noqoto la socda bal ka waran maxaa soo food saaray wallaahi way iska dhib badan tahayoo horta meel tuula ah xataa meherad weyn oo awalba la iska dhaafi jiray bay ahayd taas waa iska badan tahay dee caqabado badan kolley waa iska fahmi kartaa dee qof weyn oo qof magaalo weyn ka yimi oo tuulo yaroo waxaan ku yidhi dad iska dan yar iska degan yihiin way iska dhib badan tahay taas way iska dhib badan tahay laakiin iska alxamdulillah ma jiraan dad dad waaweyn oo kale ama carruur oo kale iyagu ku dhibaahiyo gaara qaba ama dumar oo kale hooyooyin oo kale ama dad xanuunsan oo kale oo aad aragteen halkan in badan baan arkay aasaas caafimaadkeedu dee ma fiicna waxaan ku yidhi waa iska tuulo yar oo maxaan ku dhahdaye dee waa iska dhib badan tahay wallahi waa iska dhib badan tahay inkastaanan anigu aad galangelin laakiin waskadib kolley meel m c h kumanaan arag wax caynkaas oo adeeg adeeg caynkaas yeela oo iyagu socota ama jiraan oo iyaga ama ay saamaysay dhibaatadan oo si gaara ay sideeda ugu taabatay ama haween oo kale horta waxaan baa arkay anigu dee horta bariga galbeedka saddex afar cashaalkan nagula xanibnaa dad curyaan u siday dad maatooyin u siday dad qadaale ku ron yahay kolley dee way iska dhib badan tahay ma garatay marka meeshanu iska alxamdulillah martii dee ilaahay markii ilaahay reerkiisa baan xanibay laakiin ficil kale iyo adeegii dowladda looga baahan ayaa meesha ka maqan wadada ceergaabo iyo burco maxay soo kordhisay kasokow hadda roobabka marka laga yimaado inta saameynaha yimi wax ma iska bedeleen dabcan safarleydi meesha mari jirtaa tahay hore anigu horta dee shaqadeedu waa wadadan horta alxamdulilah rabbil caalamiin wax badan bay bedeshay oo waxaan ku yidhi inkastoo anagu aanu baabuur waaweyn wadano laakiin waanu xagga banka iska marro dhagaxan iyo jeegan aanu ka cararo laakiin wax badan bay bedeshay oo waa la arki karaa dee basas baa ka shaqeeya cargaaba aan tegi jirin haddii allaba kuu ron yahay adeeg horumar badan baa jira laakiin intaa yare wadada maxaan ku dhahdaay dee roobka ilaahay uu sababay dee loo soo gurman waayo mooyaane waddada wax weyn bay ka bedeshay gobolka aad ayuu u mahadsan yahay maxamed saalax oo waraysigaas inala socodsiinayey halka aad weli nagala socotaana dhegaystayaal waa raadiyo ergo
dhegayste waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa k e l y hal eber hal dhibic toddoba f m codka bulshada soomaalida minneabolis ee gobolka minnesota saacaddu marka ay tahay labayo tobanka iyo toddobada fiidnimo xilliga minneabolis
halkaad dhegaystayaal weli nagala socotaan waa raadiyo ergo haatanna waxaynu isla dhegaysanaynaa dhegaystayaasheenna qaar ka mid ah oo fariima inoo soo duubay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raadiyow ergo aad baad umahadsantihiin magacaygu waa caaisho siid xasan oo joogto gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada walweyn maasha allah degmada walweyn waa lagu barwaaqaysan yahay wax khalalaasi kama dhicin waxaan salaamaya bahda raadiyo walaweyn waad mahadsantii raadiyo ergo aad baan idin salaamaya galab wanaagsan
anigu magacaygu walaal waxa weeye cumar cali dhegey waxaan joogaa gobolka hiiraan magaalada buurabeke waxaan leeyahay oo aan dalbanayaa magaaladan dhibaatooyin ka jirta oo daawad la-aan ah abaarihiina way kaceen hal xumo xagayana waa la galay abaaraha kacay marka saas darteed ha laga soo gaaro magaaladani daawo la-aana ka jirto insha allahu tacaala sasaaco sane waana mahadsantiin dadkiin baxda reer iyo ergo
haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha waxa uu inooga imaanayaa magaalada kismaayo waryaheenna axmed toronto ayaana inoo soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan idinka imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose barnaamijka toddobaadkan waxaa ku martiya doctor axmed maxamed xuseen oo loo yaqaanay doctor ciro oo ah dhakhtar ka howlgalaa cusbitaalka daryeel ee magaalada kismaayo kuna takhasusay cudurrada guud dhegeystaha ugu horeeya ee aan kusoo qaadanayno ee barnaamijkeenan waxa uu joogaa baadiyaha cadaado halow raadio ergo assalaamu calaykum raadio baadiyayaasha ergo waa salaamaya waxaa weeye halaal waxaan joogaa degmada cadaado baadiyaheedaan joogaa waxaa weeye ilmo yara cagarrada ma i jooga waa shan sabxada hadda galay lowga meesha lowga ma ilaabi karto cuuti waa saasay lagu tagtaagan yihiin oo markada inoo taalaasan karto waxaa weeye dad waxay dhanaa waxaa lagama qaban karaa geeni dhaktar ina waxay dhe dhaktarga cadaha waa loo toosinaya seedaana waa la silcinayaa marka waxaan rabaa in inaad dhakhtiriinta ugu gudbiso baan rabaa radio ergo aan salaamaya
gabadhaasi lugta ay xanuunayso sida muuqata waa inay da-deedu yartaan moodaa lug baa xanuunaysa sida ay sheegtay lowga ama jilibka caruurtu marka ay taas oo kale ay ku dhacdo waxaa suurtagal ah inuu kasoo gaaro troma ama dhaawac ama maaragtay dhaawac soo gaaray ama ha kufto ama meel ha kasoo dhacdo waxaa kale oo keeni kara wax loo yaqaano subtic arthritis iyadana way keentaa oo infection qayb ka mid ah waxaa kaloo suurtagal ah wax loo yaqaano juvenile arthritis caabuqyada ku dhaca isgoysyada ayaa iyadana ka mid ah waxaa ka mid ah infection caadi ah oo maaragtay ku dhaca waxaa ka mid ah maaragtay trauma ama maaragtay jug soo gaadha si kastaba ha ahaato bukaankaasi wuxuu u baahan yahay xanuunka hayana maarata in xanuun baabiye laga siiyo goob caafimaadna la geeyo goobta caafimaad markii la geeyo inta sida saxda dhiig baa laga qaaday raajtana waa laga saari haddii uu barar jiro noomayn soo sheegin dhagaystuhu haddii barar uu jiro oo meesha dhaacaan ku jiro waxaa laga marka qaarkood dhaacaanka in la qaado oo laga miiro oo la baaro marka in xanuunkana laga baabiyo goob caafimaad la geeyo baaritaanada ayada aan sheegnay oo raajtooda ka mid tahay oo dhiigugu ay kamid yihiin in laga qaado saasaa fiicnaan lahayd dhegeystaha kale ee lasoo xiriiray barnaamijka wuxuu joogaa magaalada jalaalaqsi assalaamu calaykum magaceygu waa maxamuud cabdullaahi nuur waxaan joogaa magaalada jalaalaqsi waxaan leeyahay idaacadda raadiyaha ergo waxaan leeyahay maxaa sababa shareecada maxayse ku timaadaa maxaase lagu daaweeyaa waad ku mahadsan tahay adeega
jadeecadu waa cudur ka mid ah cudurada viruska ah ama cudur dhaliyaha loo yaqaano viruska uu keeno waa cudur aan jadeecadu dawo lahayn tallaal ma ogiyo male maaragtay dawo male hadduu marka qofka uu ku dhaco cudurku wuu ka bixi insha allah hadduu ilahi dha kumana soo noqonayo laakiin dhibaatooyin fara badan ayuu u geystaa oo u geysan karaa marka cudurkani waxaa keena viruska cudur dhaliyaha loo yaqaano markii cudurada laga hadlayo waxaa cudur dhaliyaal kala duduwan baa keena marka cudurka loo yaqaano ama cudur dhaliyaha loo yaqaano virus baa keena dawo male tallaal buu leeyahay dabcan markuu qofku ku dhaco cudurkan inta badan qandhuu wataa iyo qufac uu wataa marka in qafaca qufaca laga daweeyo dawooyinka qufaca la siiyo qandha hadday hayse qandhada laga jebiyo haddii uu fuuq baxo oo kulayl kulaylka awgi aad fuuq baxo mararka qaarkood in faleembooyin lagu xidho fuuq cilin ahaan loo sameeyo cudurkaasi haddii maaragtay saa loo samayn waayo barnaamijka la siin waxaa laga yaaba mararka qaarkood inuu ku dhufto maaragtay maxaa la dhihi jiray feeraha oo maaragtay uu nimoni oo foreign uu ku noqdo mararka qaarkood waxaa laga yaabaa jadeecadu indhahay qofka ku dhufataa in mararka qaarkood indhahaasi ay qofka ay la beelaan oo caad uu ka fuulo inta badanna qalitaan male marka cudurka jadeecada qaabkaasaa loola tacaalaa waxyaabahaasana keena haddii qofka laga dawan waayn waxaa laga yaaba communication iyo arrimo kaloo saameyn leh inay maaragtay ku keento dhegeystaha saddexaad ee barnaamijka soo wacaya waxa uu leeyahay magacaygu waa xasan cabdulaahi oo jooga gaalkacyo waxaan dhakhtarka weydiinayaa maxaa keena gooryaanka gala caloosha maxaase daawo u ah gooryaanku waxay soomaalida u taqaano way fara badan yihiin way noocyo badan yihiin waxyaabahan ka maarata caloosha galo oo dhan ee maaragtay gooryaanku uu ka mid yahay mararka qaarkood gooryaanada wax ka yar waaweyn aad ku arkayso waa cudurro fara badan oo barasitic ah oo ku dhaca dheefshiidaha marka gooryaanku inta badan innaga waxaan u naqaanaa jaardiyaha ayaynu u naqaanaa haddii laisku soo duuduubo cudurkan waa cudur ku dhaca dheefshiidaha soomaalidu gooryaan u taqaano asbaabo kale fara badan oo keena ayaa jira laakiin inta badan dawooyinkooda way ka wada midaysan yihiin marka cudurkaasi waxaa keena dee wuuba sheegayba gooryaanka gooryaankaa keena haddii si kale loo dhigo maxaa keena gooryaan baa keena gooryaanku muxuu yahay waa waxayna maarata ishu arkay waa wax maarata ku dhaca dheefshiidaha oo cudur dhaliyo aha marka la baarayo waxaa qofka laga qaadaya saxarada saxarada laga ogaadaa kadibna dawooyin baa loo qoraa dawooyinka inta badan loo qora waxaa kamid aha dawooyinka loo yaqaano antiwormka loo yaqaano sida albedazolka iyo mebenazolka iyo falajiisha soomaalida waxay u taqaano marka dawooyinkaas ayaa la siin karaa laakiin waxaa ka horeeya kolka horreysa qofka intii saxarada laga qaado oo la ogaado nooca uu yahay dawadiisa in loo qoro laakiin gooryaan keli aha dawo hebel in loogu qoro sax maaha laakiin in badan farmashiyaasheena inagu waxaa yaala dawooyinka gooryaanka oo kinina aan sheegno albinazol iyo membinazol la yidhaha iyagoo maxaa sharobooyinkoodii wata falajiishaas oo kinina sharobaba leh kuwaasoo dhan baa lagu daweeyaa dhegeystaha ugu dambeeya wuxuu naga soo wacay ama uu joogaa gobolka gedo halo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aadbaadin salaamantiini waxaan kasoo hadlayaa magaalada bacdheer baan joogaa gobolka gedo waxaan dhaftarku weydiinayaa barnaamijka dhaftarka raadiyaha ee ergo urka la yidhaahdo shamboorka maxaa keena oo dawmad leeyahay aad baad umahadsantiin magaca mushrik macaalaa la yidhaahdaa cudurka loo yaqaana samboorka ama reno ama sinicitiska loo yaqaano waa cudur ku dhaca intan sanka iyo agagaarkiisa markaan samboor ka hadlayno dabcan sambo sanku wuxuu leeyahy duleelo dhowr ah oo hareeraha ka ah oo asaga ay isku furan yihiin oo ilaahay ugu talagalay marka cudurkan samboorka la waa cudur elerjig ah elerjig macnihiisu muxuu yahay yacni wax keenaya oo la daweynayo male jirku waxbuu diidan yahay yacni waxa keena samboorka marka macnihiisu waxa weeye jirku waxbuu diidan yahay tusaale ahaan qofkan waxaa u uray barfuun ama waxyaabahan laisku udgoonayay ayaa u uray unsi oo kale mararka qaarkood waxaa u uray maaratay aad buu u dhididay mararka qaarkood mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu qabow uu tago mararka qaarkood waxaa laga yaabaa maar saabuun carafkeedoo kale inuu dhibo mararka qaarkood waxaa laga yaabaa boor badan inuu san ka galo waxaasoo dhan waxay kicin karaan samboorkii elerjiga qofka qabo ka dhan maarata saas ayaa maarata waxyaabahaasa keena marka jirku wuxuu diidan yahay oo sensitivity ah ayaa jira marka sababtu marka waa noocaas wax lala dagaalamayo cudur dhaliyo la arka ma aha marka marka koobaad qofka wuxuu isku daweynayaa waxaa dhibaya maaratay oga sii daraya inuu ka fogaado maalan hadduu barfuunka dhibsana barfuunka inuu iska daayo ama maaratay uu ka fogaado markuu ismarinayo sanka qabsado hadduu suuq oo kale markuu yimaado maaratay uu dhibsanayo inuu marka sanka u daboosho dawada kood waa midaas haddii maaratay taa laga soo tago waxaa qofka lasiya dawooyinka loo yaqaano antihistaminka ama anti elerjiga guud ahaan haddaan dhahno waxyaabaha elerjiga lagula dagaalamo oo kiniine iyo irbad intuba leh dawooyinkaasaa la siiya isagana uu qaadan karaa dabcan inta badan soomaalida waxaa kamid kiniinka u qaata britonka kamid ah oo xoogaa hurda aha leh mararka qaarkood waxaa laga yaabaa elerjigaasi inuu infection usii bedelo infection uu maaratay uu ka yimaado mararka qaarkood marka marka infectionkaasi oo kale ay dhacaan in maaratay qalajiyaal loogu daro asigana wuu qaataa marka waxaan leenahay dawooyinku waxay ka kooban yihiin ka hortag intuuna waxaan kugu dhicin inaad qofka iska iskaba ilaaliyo haddii ku dhacaan dawooyinka elerjiga uu qaato dhakhtarra uu la tashado
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii dhakhtarka raadiyaha oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda dhanka arrimaha bini'aadanimada ee radio ergo barnaamijka waxaa idiin soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo axmed cabdi maxamed axmed toronto inta aan ku kulmayno barnaamijkan lamida waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhagaysan kartaa idaacadda risaala lixda ilaa toddobada fiidnimo maalin kasta
waxaynu ku guda jirnaa idaacaddeenna maanta oo jimco ah haatanna dhegaystayaal waxaan ku soo dhoweynayaa dhegaystayaasha fariimaha inoo soo duubay assalaamu calaykum raadiyo warga waa idin salaamay dhammaantiin inta dhegaysanayso iyo inta warbaahinta wariyaasha waxaan leeyahay maalin wanaagsan magaceygu waa fardowso waxaan idingala soo xiriiriyaa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan magaalada beledweyne haddaan warbixin kooban idiga siiyo mudaharaad ayaa jidadka gooyay wadooyinka waaweyn ee halbowlaha u ah magaalada beledweyne ayaa mudaharaad weyn oo dhagax tuur iyo wadooyinkii la dhagax dhigayo rabshado ayay wataan halkaasi mudaharaadka waxaana lagu taageerayaa sida la sheegayo yuusuf axmed hagardeeb dabageed waxaana la diidayaa dowladda hirshabeelle ayaan isleenahay waa idin salaamay raadiyo weerga maalin wanaagsan assalaamu calaykum raadiyo weerga waa idin salaamay dhammaantiin inta dhegaysanayso iyo inta warbaahinta wariyaasha waxaan leeyahay maalin wanaagsan magaceygu waa fardowso waxaan idingala soo xiriiriyaa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan magaalada beledweyne haddaan warbixin kooban idiga siiyo mudaharaad ayaa jidadka gooyay wadooyinka waaweyn ee halbowlaha u ah magaalada beledweyne ayaa mudaharaad weyn oo dhagax tuur iyo wadooyinkii la dhagax dhigayo rabshado ayay wataan halkaasi mudaharaadka waxaana lagu taageerayaa sida la sheegayo yuusuf axmed hagardeeb dabageed waxaana la diidayaa dowladda hirshabeelle ayaan isleenahay waa idin salaamay raadiyo ergo maalin wanaagsan
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu radio ergo waan idin salaamaya magacaygu waa cabdilaahi xasan xuseen oo jooga degmada dila gobolka awdal ka tirsan waxaan aada iyo aada ilaahay uga mahadnaqaynaa roobadkii guda oo beryahan dambe aada iyo aada uga daayay gobolkan awdal oo dadku u diyaargaroobay beerihii waxay dadku aada u falanayaan beerihii markaasi waxaan barwaaqo ayaa gobolka maanta aada uga dhacday daa darteed dadku waxay ku dadaaleen in ay beeraha aada u fashaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu radio ergo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raadiyo wergo anigoo idin salaamaya aa magacayguna yahay muuse siciid axmed jooga tuulada fadhigaab ee ka tirsan gobolka sanaag waxaan cambaaranayaa dowladda somalilan madaxweyne muuse biixi cabdi iyadowgii dagaalada ka dhacaya somalilan ama shicibku ay isfilayaan inuu yidhi uu ku tala inuu ciidanka uu ku dhardhaariyey oo uu sheegay in hubka iyo raggaba la xereeyo hase yeeshee raggaasoo kala yaacay oo u yaacay puntland sida wararku nagu soo gaarayaan iyadoo dawladdu ka gaafsatay inay heshiis ay wana wanaagsan oo dadka aan si aan dadka u kala yaacin aan duurka u gelin ay heshiis wanaagsan ay dadka dhex dhigaan shicibka islaynaya iyadoo uu madaxweynuhu la yidhi fariin uu soo diray oo u baaqa uu dawladdiisa u sheegay inuu yidhi haddii alla ciidankeeda leeyahay dawladda dadka shicibka ha laga qaado hubka iyo gawaarida iyo raggaba ha la xerayo iyadoo aanay taa ku jirin baan leehay aanay taa ku jirin wax isbeddel oo wanaagsan inay taasi tahay dagaal horseed uu madaxweynuhu horseeday oo dawladdiisa iyo madaxweynuhu ay horseedeen dagaalkaasi imika anu waxaan leeyahay ra'yiga madaxweynaha iyo dawladda ay soo saartay inay wax ka beddesho dadkana ay si wanaagsan ugu u dhexdhexaadiso oo haddii alla ciidankeeda dadka heshiisiiso hase yeesheyna laakiin ragga aan la bixidin oo loo tallaabin xidadkooda laga kaxayn iyo dadkooda aan laga kaxayn iyadoo taa ay haddii alla ciidankeeda leeyahay khalad ay ku tahay dawladda iyadoo aan leeyahay dawladdu halkaa dib ha uga noqoto ay
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
halkaad weli nagala socotaan dhegaystayaal waa raadiyo ergo waxaa maanta dunida laga xusayaa maalinta ku-deeqista dhiigga oo dadka dunida lagu wacyigeliyo inay ku tabarucaan dhiigooda si qof u baahan loogu badbaadiyo hadda waa sidee xaaladda dhiigbixinta soomaaliya cumar cabdiraxmaan cali waa guddoomiyaha ururka samafalayaasha dhiigbixinta oo fadhigoodu yahay muqdisho ururkan oo magaaladaas ka shaqeynaya tan iyo sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii iyadoona magaalada ay marar badan qaraxya ay dad badan ay wax ku noqdeen ay ka dhaceen kuwaasi oo u baahda dhiig haddaba fawsiye cumar barre oo erga ka tirsan waxa ay ka wareysatay waxa ay ku soo kordhiyeen in la helo dad doonaya inay ku deeqaan dhiig halkii dhibic oo dhiiga wuxuu badbaadin karaa ilaa iyo saddex qofood isagoo dhiiga uu ka kooban yahay unugyadiisa kala duwan unugyada cascas baleedletis iyo balaasmadaba sidaas darteed waxay arrintaasi kadhig ka dhigaysaa in ay dhiiga noo shubtay saddex kun iyo laba iyo toban qof taasina waxay saameyn ku leedahay in dhiiga intaasoo qof la sii karo tirakoobka la sameeyey waxa waaye in qofba dhiigu intuu u baahan yaha la siinaayo balse hadda waxaa noo diiwaan gashan saddex kun iyo laba iyo toban qofood waxaa dhici karto dhacdaba in hooyo iyo cunugeeda oo laba naf ah oo la badbaadiyo si loo kala badbaadiyo qalin u gashoo kale taasi waxay kuu muujinaysaa in tirada dhiiga bixisay iyo tirada oo la badbaadiya inay kala duwanaanayso farqi weyn u dhexaynayso aayad qur-aana waxay leedahay waman axyaaha fakaanama axya annaasa jamiican qofkii qof nool qof keliya nooleeya wuxuu nooleeya ummadoo dhan taasi waxay ku tusaysaa hal qof oo badbaadiyo hooyo uurkeeda ku jiro dhiig u baahan si qalin loogu sameeyo in dad ay ubadkiina loogu badbaadiyey taasina way sii kordhaysaa dadka dhiig shubista iyo badbaadintana farqi weyna u dhexaynayso marka tiradan aad hadda ii sheegayso ma tirada dhiigga shubtayba mise waa dadka loo shubay tiradan kuu sheegay waxaa waaya inta dhiigga shubta waay waan gartay daatada marka aad haysataan oo inta dhiigga lagu badbaadiyey idinku aad haysaan waa imisa
anaga waxaa noo diiwaan gashan ilaa iyo afar kun oo qofood in dhiigga lagu badbaadiyey tusaale ahaan marmarka qaar waxaa qabto hooyo uurkeeda ku jiro cunug in la siiyo taasaan tirada sii kordhinayso in lagu kala badbaadiyo hooyada iyo cunugeedaba waan gartay marka dadkan dhiigga shubaya ma dhiig la sii kaydiyo oo cisbitaalada sii yaallo oo qaboojiyaal ku jiraba mise markii loo baahdaa loo yeeraa mar walba dhakhaatiirtaba waxay ka doorbidaan dhiig fareeshe ayay ka doorbidaan oo hadda la shubay ee dhiig yaalay oo kale balse way wanaagsanaan lahayd in qaboojiyayaal la geeyo iyo la keydiyo balse sababo jira awoodeed dalkeenu iyo soo kobcayo iyo nidaamkii iyo wax badan balse oo ummadii kaleba markii loo baahday ayaan dadka la xiriirnaa oo aan wacnaa applicationkana wuxuu noo fududeeyey kheyr allaha siiyo tabaarig ayaa noo samaysay wuxuu noo soo waxay noo fududaysay in aanan xafiiskeeni aanan tegin si fudud oo aan ugu yeeri karno qofka isagoo aanan goobeheena cibaadada iyo goobeheena shaqadana koo joogno
waan gartay marka dadkana hadda ii sheegtay oo dhiigshubista ka faa'iidaystay oo idinka idiin diiwaan gashan ma banaadir keliyay ku sugan yihiin mise deegaano kalaa jira
banaadir ay u wada badan yihiin balse teelteel waayo magaalooyinka kale balse xoogeeda badan magaalada muqdisho waayo dadka ugu badan oo dhiigshubista u baahda oo aad caawisaan yaa ugu badan macnaha ma haweenka ma caruurta ma dhalinyarada ma dadka dhaawacyada qaba soomaaliya waxaa la dhahaa waa halka ugu ayaanka daran ee ubad ku koro waa halka ugu ayaanka daran ee ay ay ay ay hooyo ku ureysato intaasi waxay u nugul yihiin inay helaan waxyaalihii asaasiga caafimaadka asaasiga ah taasi sidaas darteed caafimaadka waxyaalaha asaasiga waxaa kamid a dhiigga sidaas darteed mar waliba anakoo ka duulayna kelmadahaasi iyo orahyadaasi ay caan ka noqotay iyo cilmibaarisada caalamka ay isnaga soo saaraan ayaan ka duulnay inaan caawino hooyada soomaaliyeed iyo carruurta soomaaliyeed inta badan hooyada uur kale ayaan caawinaa oo maalin waliba aan dhiigeeda u shubnaa iyo caruurta oo nafaqadarada hayso waan gartay marka idinka wararkan ku saabsan marka dadku inay dhiig u baahan yihiin xaggee ka heshaan dadka ayakaa haystaan telefoonkeena waxay kaloo nagala soo xiriiraan isbitaalaadka ayaa lambaradina yaalaan si toos ayaa noo soo wacan iyo barteena facebook ayuu lambarkeena ku qoran yahay kadibna anakaa caawinayno qof waliba dhiig u baahan imise isbitaal baa marka idiin diiwaan gashan oo mar walba idin soo waca anaga waxaana soo waco dadka ehelka ayaana soo waco si toos ah qofka markuuna soo wacona waxaa ku xirnaa qof dhiig deeqe ah sidaas darteed qofkii bukaanka ahaa ehelkiisa ayaa loo diraa qof dhiig shuba ah isla markii waxaa soo gocanayso in ay baahidaas markay timaado ay ku caawiyaan lambarkeena iyo telefoonkeena sidaas darteed isbitaalaadka magaalada muqdisho oo dhan ayaan dhiiga ugu deeqnaa taasi ayay ka dhigaysaa sababto ah xiriir isbitaalaadka aan la yeelanayno waxay ka dhigaysaa in mujtamacii ay inoo fududeeyaan inay lambarkooda soo siiyaan taasina waxay muujinaysaa in isbitaalkii anaka xiriir aan ku nafsbadbaadid nafbadbaadin aan ku samaynayno qofkay u adeegayaan waxaa ognahay bulshada soomaalida in ay dhiig bixiyaan macnaha mararka qaarkood waxyaabo kale ay aaminsan yihiin marka bal dadkaan idiin diiwaan gashan inaad ku qanciso inuu qofkan dhiig bixiyo wax caqabado ah oad kala kulanteen ma jiraan mise dad gaar ah aad aad beegsataan oo aad diiwaan gelisaan waa maasan tahay horta waxaan diiwaan gelinaa horta dadkii hore oo dhiigu shubi jiray qodobka koowaad iyo dad hadda aan dhiigooda aan ka baarno oo aan ku caawinayn inay dhiigooda ogaadaan aan ku qancinayn inay dhiigooda ogaadaan sababtoo waxaa jiro dad badan oo xilligii qaangaarka dhaafay xilligii weynaaday oo aanan dhiigooda weligoodna aanan ogaanin sidaas darteed waxaa jiro dhiigag oo aan la heli ogyaha laheli la heli karin sida dhiigaga ee maanisyada oo arag negatifyada ah sidaas darteed dadkana waxay ku abuureysaa in markii qof u baahdo dhiigaasi in badan la raadiyo qof walba waxaan isku xirnaa qof walba inaan ku dhiirigelin inuu dhiigiisa ogaado oo aan noo diiwaan gashnaado oona noqdana dhiig bixiyo joogto ah saddexdii biloodba markuu dhiiggiisa la gaaro oo dhiiggiisa ha waan gartay marka dadaal dheer baad samayseen howl badan baad qabateen muxuu xaliyey marka dadaalkan hadda aad samayseen idinka oo aad qodobo noo sheegi kartaa
meesha waxaan ka bixinay dad mararka qaar dhici jirtay in dhiigooda ay gataan balse waxaa meeshaas bedelay dad diyaar u ah dadkii wargelinay baahida ka jirta dalkeena waxaa meeshaasi ka saarnay in dhiig la gato oo qof oo dhaho dhiiggaas anaa haayo lacagaa layga siiyo
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka midirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dhoto r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergadeydii erga waa